bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo qodobada aad caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta labada gole ee maamulka hirshabeelle oo wada dadaalo biyaha fatahaadaha looga weecinayo magaalada jowhar maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo kormeer ku tagay tuulada baarey oo cagta ay mariyeen daadadkii kasoo rogmaday webiga shabeelle maamulka tuulada koongo ee duleedka jowhar oo cabsi ka muujiyay fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geystay moyko webiga shabeelle uu ku fatahay xaafado ka mid ah magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle guddiga dastuurka baarlamaanka hirshabeelle oo wada qorshe lagu tababarayo bulshada deegaankaasi xubnaha sarifka iyo suuqyada ayaad maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda maraykanka oo mamnuuci doonta dadka ka imaanaya waddankaasi indiya dhegeystayaal intaad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada warka habeenimo kuwooda ugu doorkaroon haatana kusoo dhawaada kuwaasi oo faahfaahsan aan ku horeeyay mas-uuliyiinta labada gole ee maamulka hirshabeelle ayaa wada dadaalo biyaha fatahaadaha looga weecinayo magaalada jowhar siduu warbixintani ku faahfaahinayo cabdicasiis xasan cabdulle
waxaa weli socda dadaalo looga hortagayo fatahaadaha webiga shabeelle oo qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada jowhar uu saameeyey iyadoo dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle oo iskaashanaya ay ku guulaysteen in caratuur lagu sameeyo xaafadaha ay kusoo fataheen webiga shabeelle qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle oo dadaalo xoogan ka wada waaxda buulisiidow ee xaafadda hantiwadaag ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan howlaha gurmadka ee looga hortagayo fatahaadaha webiga shabeelle toddoba badboos ayaa hadda shaqaynaysa waana laba meelood meesha biyuhu ay ka soo galeen baareey iyo moyko dabadeeda xagga jowhar dhanka jowhar ka xigta marka ilaahay baa mahadda iska leh inta shaqaysana ilaahay baa ajir ka siinaya intii aan shaqaynay dhegaystana ilahay ajirsaan leeyahay rajadii aan saakii meeshaan joogna haddaan ka fiicannahay saacaddan haddaan kula hadlayna waxaa shaqaynaya toddoba baldoos ayaa hadda shaqo ku jirto oo oo si volontery ku shaqaynayso oo dadkooda ina caawiyaan u taagan annaga hadda ayagaan la shaqaynayno qaybtan ayaana hadda nala soo xil saari ilaa toddoba baldoos hadda shaqeeya saacadda aan kula hadla toddobadooda shaqay wada haayaan meelihii aan cabsida aan ka qabnayna waa ka gudubnay boqolkiiba boqol ilaahay qayrkiisa ayay kusoo ayay ku suurtageshi meelihii aan magaalada uga cabsi qabnay in biyaha ay galaan hadda alxamdulilah magaalada qayb biyo ayaa galay laakiin magaalada weyneed ma ahayn wax yar oo xaafado yar ayay biyo yar ka soo galeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa sheegay in goobaha uu ka fatahay webiga shabeelle ay xog badan ka hayeen balse ay u suurtogeli waysay in laga hortago xalay abbaare lix saac ilaa haatan u taagan sidii loogu hortegi lahaa fatahaadihii gaadmada ahaa xalay saqdi dhexe ee magaalada labada dhan ka baxay inkastoo ku talagalkii qiyaastii webigii xilligii aan filan jirnay fatahaadu inay dhacaan aad mooddo inay waxsi ka yihiin inkastoo labada meel ay ka baxeen fatahaadahaasu ay meelo noo calaamadaysan oo qiyaastii inay aad u jilcan yihiin qorshaheeduu ahaa ku talagalkiina uu dib noogu dhacay fiiska labaad ee wax laga qaban lahay ay tahay haddana waxaan leeyahay maamulka degmada iyo kan gobolku inay dibu eegis ku sameeyaan waxyaabaha fududeeyey in sida dhaqsiyahan ay biyahaas ku baxaan mar labaad iyo mar saddexaad waxaan shacabka degmada jowhar ugu bashaaraynayaa inay hawsha meel fiican marayso aan ku rajaweynnahay ilaa berito in laga gungaaro in fatahaadahaasi laga hortago qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada jowhar ayaa laga barakacay iyadoo gurihii la degnaa ay buuxdhaafiyeen biyaha webiga shabeelle waxaana weli jira cabsi xoogan oo laga dareemayo xaafadaha qaar ee jowhar iyo tuulooyinka teedsan jiinka webiga shabeelle
maamulka tuulada goongo ee duleedka jowhar ayaa cabsi ka muujiyey fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geystay tuulada moyko siduu warbixintani ku faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle dadka degan hareeraha jiinka webiga shabeelle ayaa cabsi ka qabo in mar kale uu ku fataho webiga shabeelle inkastoo tuulooyin hoos yimaada jowhar uu fatahaad ka geystay cabdi cali gacal oo ah guddoomiyaha deegaanka goonko oo waraysi siiyey idaacadda isnaay ayaa walaa xoogan ka muujiyey biyaha baaxadda leh oo uu wado webiga shabeelle biyaha webiga oo hadda oo noo keeno cabsida aan ka qabno dun oo toddoba kiilo mitir iyo bar camal inuu yahaa aan jecelahay oo horta aada ugu soo fatahayaa sanad walba ciddii dar yeeshaanna wax noogu qabatana ma jirto anigaa uun beeraleydayna isu tag tagno markaasaa loora intaan aruursanaa xoogayna aan ku xirxirnaa hadda maanta koo oo beeraleyda kamid oo biyaha ay soo bilaabaan dawlada waa soo gudbeen dhowr meelo hadda sida isaga bilaashaa jirto ayna hore waa la qabanaha layidhi wax laga qabtaa isma gudbinaa horta hadda waa qarsaar waaye oo hadda weliba waxay usii baxay hadda xilliyadan oo kale markuu gudaysiinayo waa aada ugu soo go-aa gudoomiyaha uu hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in saddex kilomitir uu webiga u jiro isagoona mas-uuliyiinta gobolka iyo kan hirshabelle uu ku baaqay wax ka qabashada fatahaadaha webiga shabeelle anunka saddex kilomitir webiga noo jiraan annaga jeebkayna mar anagoo sudane boqol iyo lixdan iyo lix saac iyo bar aan hadda kahor ninka la cali cabdillah aan kula xirnay wax hadda oo wax nagala qabtay ama wax nagala waxeeye ama maamula ama hay-ada kaleentaa ma jirin waa lacag uun beeraaleyda ayaan ka aruurinaan aan ku dhiibin haddana meerihii sidii weli ay baahidooda u jirtaa badanaysa markaas masaajidayso badan baaqa aan u jeedinaynaa haddii aan nahay beeraaleyda tuulada koongo muxuu ahay shan kilomitir iyo bar oo isweere ay biyo ka soo baxaanaa jirto maamulka hirshabeello hay-adaha waxqabto dhammaan waxaan ka codsanaynaa ciddii markaas oo na danaynayso inay meeshaas naga tahgeliso hadduu ilaahay ka raadlayo waa sanadkii saddexaad oo si istaba joog ah uu webiga shabeelle fatahaad kaga geysanayo deegaano hoostaga degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe webiga shabeelle ayaa ku fatahayay xaafado ka mid ah magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle waata maryamo oo warbixintaasi nala socodsiisa tuulooyinka baarey xaanshooley mooyko iyo xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar ayaa martigelisay biyo fatahaadaho xalay saqdii dhexe kusoo shubmay waxaana ka bilowday tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar barakac aan la filaynin iyada oo webiga shabeelle uu kusoo buuxdhaafiyey waxaana jirtay in xilligan loo diyaargaroobayay beerashada xilliga guga tuulada moyko oo ka mid a tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar oo laba kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan ayaa ka mid ah halka ay mashaqada ka dhacday gudoomiye ku-xigeenka tuulada moyko jaamac cismaan xuseen ayaa ka warbixiyey waxa dhacay waxay go'day shan iyo toban mitir ay go'day oo hubiay biyaha ka socdaan meeshaas hataa beledkan kabara ka xirnaa beledkan kabara ka xirnaa xalay sideedii sagaalkii sac meelahaasaan hugulkeeda maqalnay odayaashayna markaasaan aadnay meesha markii meesha tagnay waxaan aragnay shan iyo toban mitir ayba go'san taha ilaa hadda waa gogogoysaa meesha waxayna yimideen maxaan ku dhaha dhinac waqooyi maya meeshii biyaha ka bixi jiraan waa beer horta warkeeda maba jirtaba hadda gurigaan ka difaacadona guryahaan ka difaacadho haynahay jamaana guryaha aloo tusago oo biriiska laga cunay ninkii hal loor soo dhiibo ninkii lama loor soo dhiibo sidaasaan shishilo ku haynahay meeshaan oo khatarta eh waa laga shaqaynaa qola dheesaa timid qoladaasaan ka warsugayni waayo meesha oo hoosha laga rabo waxa waa dhan tahay shan boqol oo mitr waa dhan tahay shan boqol oo mitr meesha hoosha laga qabanaa ilaa kun waa dhan tahay kun unug awooddaas maleyni oo maaga shaqayn karni oo bir ma haysano ma haysano dhaqaale ma haysano aama shaqaynano waxaana horey u jiray beero afar xilli beereed aan wax laga soo goosan sababo la xiriira fatahaadaha kusoo noqnoqday gobolka shabeellaha dhexe iyadoo beerihii ay biyaha ka baxeenna xilligan ay weli ku yaaliin dalagyo kala duwan kadib markii la abuuray maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar ayaa wado dadaalo looga hortegayo fatahaadaha kusoo cusboonaaday gobolkan shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar iyo xaafad ka mida jowhar sidoo kale dadka tuulooyinka ayaa iyaguna wado dadaalo ay markaasi kaga hortegayaan sidii biyaha ay isaga moosi lahaayeen balse waxaa la sheegay in biyaha xowli ay u socdaan webiga shabeellena uu soo buux dhaafiyey
guddiga dastuurka baarlamaanka hirshabeelle ayaa wada qorsho lagu tababarayo bulshada deegaanka siduu warbixintaani mar kale ku faahfaahinayo cabdicasiis xasan cabdulle gudoomiyaha guddiga dastuurka ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed ibraahim maxamed ayaa ka warbixiyey olole dhowaan la bilaabi doono midkaasi oo lagu xoojinayo sidii bulshada deegaanada hirshabeelle loo gaarsiin lahaa markii ugu horeysay qodobada ku jira dastuurka si ay u turxaan bixiyaan ama wax kabada loogu sameeyo
guddigan waxaa weeye shaqadiisa waxaa kamid ah inuu bulshada la tashto afkaartooda uu la wadaago ayaa horta wax ugu horeeya kamid ah marka waxaa weeye waxyaabaha aan samayna marka waxaa kamid ah insha allah haddii ilaahay uu idmo inaan waxyaabihii maxaa la yidhaha bulshada inaan dhexgalno afkaartoodii aan aruurino waxyaabaha sida iyo wax u jecel yihiin aan wax ka weydino dastuurka la qaado deegaan kasta la geeyo dadka laga talageliyo afkaartoodii lasoo ururiyo then afkaartood markii lasoo ururiyo dabeetana golaha aan ugu soo laabano shacabka wixii dadkaas ay ka qabaan afkaartoodii marka aan soo aruurinna aan golaha horkeeni doono ayagan markaas kadib ay go-aanka gaari doonaan haddii ilaahay idmo dastuurka hadda waa la yaabaa dadka baniaadamka isku fahmi iyo isku aragti midna maaha dastuurka waa mid ayaga uu damaano qaadaya dadka xuquuqdooda ma aha mid ayaga lagu jujoogayo waa haddii ilaahay ka dhigo sida hadda waan horey kugu sheegay dadka ayaga ayaa iskale ugu dambayn in maxaa la yidhahday afti looga qaado dastuurka waa la gaarsiin doonaa duruufo kastaba ha jireen maxaa la yidhahday ayaga ayaa la horgeyn doonaa iyaga ayaa niqaashi doona wixii markaas maslaxadooda aan ayaga ayaa sheegi doona wixii maslaxadoodan ahayn ayaa dhihi doona haana ka saar ayaa dhihi doona waxa kan dastuurka waa dastuur bulshada ay leedahay qorshahan ayaa lagu wadaa in markii la furo kala fadhiga labaad ee baarlamaanka hirshabeelle in laga doodo habka ugu wanaagsan ee bulshada loo gaarsiin karo qodobada ku jira dastuurka ama nuxurka dastuurka waa tahay wiil waxaad maqlaysaan warka habeenimoho idaacadda isnaay markana kusoo dhawaada xubnaha sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar oo inoo akhriya abdicasiis xasan cabdulle
xubinta sarafka iyo suuqyada alaab waxaan ku eegnaa raashiinka qotor daruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro madaalka ama koombada galeyda waxaa suuqada jool kala iibsanaya koo iyo toban kun oo shilinka soomaaliya madaalka masagadana waxaa suuqada jool kala iibsanaya toban kun oo shilinka soomaaliga halka madaalka ama koombada digirtana suuqada jool kala iibsanayo labaiyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga salbukada waxaa suuqada jool kala iibsanaya sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliya markaana lacagaha sarafka sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada jowhar boqolka doolar waxaa gacanka kala sarfanaya laba milyan shan boqol iyo sideetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta lakala sarfanayo laba milyan lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliya aada u mahadsan yahay abdicasiis ayuu kaasi ahaa in lala socodsiinayo xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana dowladda mareykanka ayaa mamnuuci doonta dadka ka imaanaya wadanka indiya mareykanka ayaa xadidi doona dadka ka imaanaya indiya laga bilaabo afarta maaj aqalka cad ayaa sheegay jimcihii isaga oo ku sababeeyey karukaca baan ee kiisaska xanuunka covid nteen ee wadanka iyo soo ifbaca nooco khatar badan oo halis ka ah xanuunka covid sagaal iyo toban xogheeyaha warfaafinta aqalka cad ee jeen ayaa sheegtay in maamulka madaxweyne joy biden ay go-aan gaartay kadib talooyinkii xarumaha xakameynta iyo kahortaga cudurada c d c siyaasada waxaa lagu fulin doona iyadoo la tixraacayo kiisaska cusub ee aan caadiga ahayn ee covid nteen iyo nooc badan ee laga helay indiya ayay tiri jeni siyaasadda ayaa ka dhigan inta badan muwaadiniinta aan maraykanka ahayn ee ku sugan indiya afar iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay oo aan la ogolaan doonin inay u safraan maraykanka waxaa jira waxyaabo ka reeban deganaanshaha joogtada ah ee maraykanka xubnaha qoyska iyo sidoo kale qaar ka mid ah muwaadiniinta kale aan maraykanka ahayn guud ahaan dhegeystayaal warkii haweenimo aad kala socoteen warbaahintiisna ayoo idinla socodsiinaysa anigoo xalimo cali ibraahim intaas ayaan kusoo afmeerayaa warka waxaa farsameynaya jineer zaki tan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabadgelyo